Magaalada Afgoye ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhagax dhigayo garoonka kubadda cagta Xiddigaha oo ay ka kaashanayaan dhismihiisa, maamulka degmada iyo bulshada ku nool. Munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha degmada Afgoye, xubno ka socday gobolka Shabeellaha Hoose, saraakiil, odayaal iyo dhalinyaro. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Afgoye mudane Maxamed Cali Faarax Cagalaab ayaa ka waramay dhismaha garoonkan.
dhagaxdhigga garoonka cayaaraha ee degmada Afgooye waxaan rajaynayaa maanta sida u yaaliyo si ka qurux badan garoon garoomada adduunka ka mid ah caalamiga la tartami karo oo degmada Afgooye yeerato inaan waqti dhow isugu imaan doono siga iyo xarig jarkiisa annagoo caafimaad qabno ee caafimaad nagu gaarsiiyey waxaan rajaynayaa guddoomiye intaan iyo ka qurux badan garoonkii degmada Afgooye oo garoomada caalamiga la mid ah inaan kugu soo dhawey doono maalin aan maanta yahayna diyaar la idmo oo ilaahayna gaarsiiyo sida ugu dhaqsiyaha badanne aan ku shaqay doonaa maadaama aan qof aan wax ku sugayn aysan jirin iskaa wax u qabsan yahay dadka degmada afgoya dhisan doono haddii ilaahay idmo Guddoomiyaha degmada Afgoye Sultaan Cabdulaahi Maxamed Cusmaan oo dhagax dhigay dhismaha garoonka kubadda cagta Xiddigaha ee degmada Afgoye ayaa bulshada deegaanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismihiisa.
garoonkaanna waxaa qayb weyn ka qaadanaya maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka degmada afgooye garoonka waxaasi ee lagu dhisi doonaa iskaa wax u qabso ah cid wax kama sugi doonno annagaa gacmeheenna ku- macnaha ku dhisan doonno Een, qof walba waxaan rabnaa inuu qayb ka noqdo ganacsatada qof walba oo dee macnaha ka leh ee, sheeg- xabsho ugu jirto degmada afgooye inay qayb ka noqoto marka waxaan rabnaa maamulka garoonka iyo qof walba oo dee afgooy waa la yaqaanaa waxay caan ku ahayd sportska waxaa dalka ka maqan dhammaan ciyaartooydii degmada afgooye oo caanka ee ku ahayd iyagan waxaan rabnaa inay si iskaa wax u qabso ah ee garoonkan waxooda macnaha dee wax ay ku darsadaan waxaan rabnaa garoonka dhowr face oo yeelan doonaa face one ilaa face face three ilaa face four oo yeelsan- oo yeelan doonaa hadda waxaan samayn doonaa waa dhagax dhigeynaa garoonka waa la wareejinaa een, meelihii taageeraha ay ku ciyaari lahaayeen aan la diyaarina kadibna waxaa la- waxaa la samayn doonaa qaabkii oo garoomada caalamka ah in rooggii loo loo raadiyo marka intaasba waxaan samayn doonaa iskaa wax u qabsan ku raadin doonaa Dhismaha garoonkan kubadda cagta ee degmada Afgoye ayaa waxaa baahi badan u qabay dhalinyarada ku nool degmada kaasi oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta isdhexgalka iyo xirfadaha dhalinyarada degmadaasi.